oo kookoo afka hooyo waayo waa maxay sababta oo kookoo ee afka hooyo dhammaan carruurta xaq bay u leeyihiin afkooda hooyo afka hooyo ayaa ah saldhigga luqadda taasoo carruur walba ay barato ayagoo dhagaysanaya ama la jooga waalidkooda iyo qoyskooda oo kookoo afka hooyo waxay kuu horseedaa horumar luqad ee afka hooyo horumarka luqadda ee afka hooyo waxay kuu horseedaa horumar luqad ee luqad kale